sidaan u sheegnay khasaare baahsan oo maal hanti fara badan oo runtii uu ugu weyay cusbitaalkii guud ee gaalkacyo cusbitaalkaa meel u nooli ma ay jirto Ee, dowladda hoose ee, waynu xusnay cusbitaalkana waa xusnay waxaan rajaynaynaa hay-adaha sida un habitat sida who sida unicef undb iyo inta kale aanan xusin waxaan jecel lahay inay ee, gacan ka geystaan cusbitaalkan wax sii yani la sii sugi karo maaha waxaanu jecel lahay haddii aan naloo iman ama nala caawin iyo haddii nala caawiyaba dowladdu cusbitaalkaas sida ugu dhaqsaha badan ee ugu degdeg badan bay wax uga qabanaysaa waxaan ku soo koobayaa hadalka ee, min fadlakum dadkan maanta yimi ee gaalkacyo qarxiyey wadday soo mare meel kastaba ha haatee kuwa galgala galaana wadday soo maraan waxay la tahay dowladaha ee, ka jira maamul goboleedada ee, sida somalilan ama galmudug oo aanu iskaashi dhinaca amniga ah ee qa- marmarka qaarkood leenahay iyo inta ka shishaysaba waxaanu jecellahay eh, ma qaban kartaan waa ogna laakiin annagaa qaban karra inaad noo soo sheegtaan waan hubaa wayna jirtay dagaal in badan baanu ku jirray waa naqaanaa annagaa qaban karree noo soo sheega warka uun waxaan ku talin lahaa in laga yeesho nimankan cadowga ah iskaashi joogto ah si ee, loo yareeyo ee, khasaaraha ay ummadda soomaaliyeed u geysanayaan waxaan xusuustaa markii uu dagaalku ka socday garacad markii ay jabeen goosankii yaraa ee soo baxayay anaa personally cab- ula hadlay cabdikariin guuleed waa clear weeye Eh, sacaata rais eh, cabdiraxmaan eh, cabdikariin waxay la tahay eh, dee sidaanu annaba kuugu soo dignay goosankii yaraa ee soo baxay ee la gaari waay in xaqiiqada aynu isugu sheegno waxaan ku soo koobayaa dhammaan eh, maamuladii ama ha ahaato aan ugu horraysiiyo dowladda federaalka jubbaland eh, koonfur galbeed ilaa iyo iminka intaan anugu ka hayo iyo eh, runtii galmudug eh, waxna personal baa la ii soo wacay waxna idaacadahay ka hadleen Eh, wasa- eh, muxuu ahaa dowladda federaalku eh, dadkii ugu horreeyey ba ahayd eh, runtii soo xusa arrinta noo soo waca marka dhammaantood waa uga mahad celinaynaa waxay la tahay inuu niyadda laysu dhiso oo waa ka xunnahaydu waa wax weyn weeye Ee, sidaanu annagu mar walba wixii dhaca laftayadu ee, runtii uga xunnahay ee, una wacno marka dhammaantood intiina soo wacday iyo intii niyadda ku haysay inayna soo wacdo ee aan weli waqtu helinba aad baanu idinka mahad celinaynaa wabilaahi towfiiq